إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم walaalayaal muxaadarooyinkan insha allah inoo taxnaan doona waxay ku saabsan yihiin xajka ayay ku saabsan yihiin xajku waa tiir ka mida tiirarka islaamka ee shanta ah ee dadka muslimiintu ay wada yaqaanaan marka waa tiir ka mida tiirarka islaamka uu ku dhisan yahay marka in la ogaado oo la barto oo la garto sidii loo gudan lahaa sida ugu saxsan sida ugu habboon dadka muslimiinta waajib bay ku tahay sida salaadooduba ay waajib ugu tahay inay si quman oo sax saxa oo waafaqsan sharciga ay u tukadaan ee soomkooda ay u soomaan sidii yani sharciga waafaqsanayd zakada sidoo kale xajkana sidoo kale marka maadaama uu yahay rukni ka mid ah ama tiir ka mid a tiirarka islaamka uu ku dhisan yahay dad fara badanna ay xajiyaan sanad walbaba dad fara badanna ay xajin doonaan ilaa iyo inta uu adduunkan jiro waxaa yacni waajib ku ah dadka dalabatulcilmiga iyo culammada inay dadka u caddeeyaan xajka iyo maqaasiddiisa iyo axkaamtiisa iyo waxa dadka muslimiinta ay uga baahan yihin inay ka ogaadaan taasuna waa yacni min baab nasixa nasixa lilmuslimiin iyo wa camala biqowli illahi tacaala wadakir faina adikra tanfacu lmu'miniin iyo ilaahay subxaana watacaala qowlkiisa waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah iyo qowlka ilahi subxaanahu watacaala watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi alcudwaan samafalka iyo wanaaga in laisu kaalmaysto in dadka laisu faa'iideeyo wixii maarata dadka laisku dhaamo laisu sheego dadka la waaniyo oo la baro diintooda waa waxa maratay islaamnimadeenu ayna barayso sidoo kale nebiga calayhi salatu salam waa kii addiinu annasiixa diinteenu waa naseexa markii la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii yihi lilaahi walirasuulihi walikitaabihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim marka maadaama aan ku jirno bilihii xajka oo bishan hadda aan ku jirno shawaal la yidhaahdo iyo dulqicda iyo dulxija yacni bilahaas tobanka ugu horeeya dulxija ama la yidhi dulxijo oo dhan bilahaas oo bilihii xajka ah oo dadka muslimiintu ay u diyaargaroobayaan inay xajkii waajibka ahaa ee ilaahay subxaana watacaala uu ku farad yeelay ay soo gutaan waxaa lagama maarmaana markaas intayna gudanin inay bal isku dayaan inay wax ka ogaadaan xajkii qaabka ugu fiican ay u gudan lahaayeen sida sharciga waafaqsan ama sunnada nebiga waafaqsan ee qofka xajkiisu ilaah idinkii loo loo aqbali lahaa oo markaasi qabuul uu heli lahaa biidn illahi alkariim waxyaabahaas oo dhan ayaa markaa lagama maarmaana in ma aragtay ay dadku ay ogaadaan marka insha allah duruustan qaarba mar baan ma aragtay yani waxbaan kaga hadli doonaa middan caawa insha allahu ilahay idinkiis muddo aan ka badnayn hal saac wixii ilaahay subxana watacaala maaragtay noo qadaro oo xajka macnihiisa iyo xukunkiisa iyo fadligiisa iyo aadaabtiisa intaas haddii aan maaragtay wax aan ka niraano insha allah waxay noqonaysaa maaragtay yani fadlu min allahi subxaanahu wa tacaala marka casharka xigana axkaamta xajka ama fiqhu lxaj ayaan ilahay idinkiisa aan maaragtay aan ka dhigi doona haddii wakti kale aan helnana cashar saddexaad axwaalu nabiy sala allahu alayh wasalam fi lxaj yani nabiga alayhi sala slam axwaashiisa iyo maaragtay xajka iyo si aan markaas aan ugu dayno nabiga caleyhi salaatu wassalaam marka walaalayaal aada iyo aad bay muhiim u tahay intaanan bilaabin dadka muslimiinta ah inay diintooda bartaan oo marka ilaahay caabudayaan ay ku caabudaan calaa basiira iyagoo maaragtay si ay u caddahay qaabka ilaahay subxana watacala oo caabudayaan cibaadadoodu inay cilmi ku dhisnaataa wey hadday diinta dadku ugu yeerayaan ay cilmi ku dhisnaataa diin u yeeridooda qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin ilahi subxana wa tacala nebigiisa wuxuu ku leeyahy waxaad ku tiraahdaa dariiqaygii waa kan nebigaa lagu leeyahay aan ugu yeerayo dadka waa dariiqi ilaahay iyo maaragtay ilahay in addoommo loo noqdo ilaahay in la caabudo diintiisa la qaato anigoo ku sugan cilmi aqoon u leh waxaan dadku u sheegayo aniga iyo intii iraacday ayaa sidaas yeelaysa wey marka dad qof alla qofkii diinta ilaahay subxaana wa tacaala dadku ugu yeeraya ama baraya waxa ama axkaamta diintooda ama waxay u baahan yihiin waxaa la rabaa inuu maarata calaa basiira uu ku sugan yahay oo waxa uu u sheegayo uu yaqaano inay sax yihiin oo maaragtay ay cuskan yihiin adiladeedii min alkitaabi wasunna marka walaalayaal horta xajku saan sheegnay wuxuu ka mid yahay tiir kii tiir ka mida tiirarka islaamka uu ku dul dhisan yahay wey goorta la farad yeelay waktiga la waajib yeelay ama waajib laga dhigay waxaa la yidhi waa sanadkii sagaalaad ee hijrada nebiga caleyhi salaatu wassalaam taasoo marka waxaa arkaysaa inuu xajku uu dib dhacay yacni farad yeelidiisa inuu aada u dib dhacay marka loo eego cibaadooyinka kale soomkii iyo salaadii iyo loo fiiriyo sanadkii sagaalaad ee hijrada nebiga caleyhi salaatu wassalaam ayaa ma aragtay uu maaragtay sanadkaasoo sanadulwufuud la dhihi jiray markaas oo ay soo degtay yani alatii nazalat fiiha suurat aali cimraan marka ilaahi subxaana wa tacaala uu waajibnimada xajka soo dejiyey walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka waxa uu ku leeyahay xaj buu ku leeyahay xaj ayuu ku leeyahay oo gurigiisa ay u xajiyaan man istataaca qofkii awoodo oo ilayhi ila alxaji xajka xaggiisa sabiilan waddo u awoodo ayaa maarata ilahay uu ku leeyahay marka xaj maxaa la yidhahdaa xajku luqada carabiga yani xaj maratay ama ama xij waxaa tiraa yani oo xaada la hoos dhigo waxaa la yidhaahdaa alqasdu wey uqasdid masalan shaygan hebel xaja fulan ila ilaa madiinati fulan haddii la yidhaahdo macnaha magaaladaasi u qasday oo uu aaday saa ayaa loo wadaa saas ayaa loo wadaa wey qasdu shayi almucadami wa ityaanuhu shayga la weyneynayo oo loo qasdo oo loo loo yimaado ayaa luqada carabiga xaj la yihahdaa ama xagga sharciga waxaa la yihahdaa sida yani xajka tacriifkiisa ama qeexidiisa xagga sharciga waxa weeyaan qasdu lbeyti alxaraam wاlmashaacir alcidaam wa ityaaniha fi waqti maksuus calى wajhi maksuus wa huwa asifa almacluumati fi اsharc min alxraami wاltalbiyati wاlwuquufi bcarafa wاlطawaafi bilbeyt wاsacyi bayna aلصafa wاlmarwa wاlwuquufi bاlmashaaciri waramyi اljamaraat wma yتبc dalika min alafcaali اlmashrucati fiih faina dalika kulahu min tamaami qasdi اlbeyt waxaa la yidhahdaa xagga sharciga waa xaj fasir haddii lagu yihahdo waxaad dhihi kartaa xaj waxaa loola jeedaa in la aado beytkii xurmada lahaa ee sharafka lahaa ee ma aragtay maka ku yaalay gurigii ilaahay iyo walmashaacir alcidaam mashaacirtii meelihii ma aragtay mashaacirta ahayo cibaadada loo aadayo waaweynaa sida masalan yani meelaha masalan alwuquuf bicarafa almabiit bimina almabiit bimusdalifa yani waxyaabaha mashaacirtaas iyada ah mashaacirtaas iyo meelahaasi maaragtay qofka xaajiga uu tegi doono oo kusoo cibaadaysan doono oo la aado ayaa la yidhaahdaa goormaa la aadaya ma wakti walba oo waktigu qofku doono uu jecel yahay inuu miyuu aadamiya maye fi waqtin maksuus waa wakti gaara waa waktiga xajka la guto alxaju ashhurun macluumaat ayuu yihi ilaahi subxaanah wa tacaala xajku wuxuu dhacaa bilo la yaqaano bilo la yaqaano oo ashhurulxaj ayaa maaragtay qofku uu xarmanaya markaas wixii ka dambeeyey buu gudo galaya xajkiisa ilaa marka uu ka dhamaysto yacni muxuu ah acmaasha xajku ka dhamaysto calaa wajhin maksuus si gaarana loo guto yacni sidaasi gaarka ah waa sifada la yaqaano ee aan ku arki doono sifatu lxaj markaan tilmaamayno tilmaantii xajka oo maratay ama qaabkii nabiga calayhi salatu slam u xajiyey oo laga bilaabo ixraamka niyada xajka lagu galo ilaan qofku markuu xajinayo waa inuu niyeystaa oo oo u xarmadaa sida salaadaba markaad galayso aad intaad niyeysato allahu akbar aad u leedahay oo markaas ixraamkii niyadii xajka iyo maratay xirashadii xajka laga bilaabo iyo talbiyadii oo maratay labayk allahuma labayk yani muxuu ahaa lagu talbiyeysanayo tawxiidka adigoo maaragtay midnimada ilaahi subxaanahu wa tacaala qiraya istaagidda carafa la istaago beytka ilaahay oo la tawaafo yani asacyi bayna asafa waalmarwa safe iyo marwe oo dhexdoodu yani la socdo la ordo iyo mashaacirtii kale ee maaragtay yani xajku lahaa oo ayagana maaragtay la seexdo musdelife iyo wixii lamid ah jamaraadkii oo la tuuro iyo wixii soo raaco afcaasha mashruuca ayaa maaragtay ka mid ah waxyaabahaas o dhan waxay noqonayan min tamaami qasdi ilbeyt marka ama xukunkiisu walaalayaal saan sheegnay waa tiir ka mida tiirarka islaamka ee shanta ah iyo waxyaabaha islaamku ku dul dhisan yahay waana farad shayga faradka la yidhaahdana waa qofka haddii uu la yimaadana tawaab fara badan buu ka helaya haddii uu maaragtay la imaan waayana ciqaab buu ku mudanaya ciqaab buu ku mudanaya ilahay wuxuu yihi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wuxuu kuwadaasi ayaa markaasi yani qof walbaba xaj kuma waajibin qofkii awoodo ayaa la yidhi marka awooddaasi waxay noqon kartaa awood oo maadi ah yani waana wayba tahayba yani xag maada ahaan inuu awoodo oo yani qofkaasi inuu tegi karo halkaas oo tigidki iska bixin karo oo meeshuu degi lahaa iyo wuxuu cuni lahaa iyo awlaaddiis wuxuu uga tegi lahaa iyo waxyaabahaas oo dhan uu awoodi karo sidoo kale caafimaad ahaanna uu awoodi karo qof caafimaad qaba u yahay qof xanuunsan oo aan daababa xamili karin ama gaari fuuli karin ama diyaarad aan fuuli karin ama muxuu aan dhaqaaqi karin qofkaas haddee ma awoodo ilaahayna subxaanahu watacaala kuma kalifin addoomankiisa waxayna awoodin laa yukalifu allahu nafsan ilaa wasacaha marka qofkii awooda oo maaragtay awood u leh inuu u xajiyo beytkii ilaahi subxaanahu wa tacaala maaragtay waajib buu ku yahay qofkii isagoo awooda caafimaad leh oo ma aragtay haddana xoolihii haysta aan xajinin arrinkiisu oo ma aragtay qofkaasu waa arrintiisu khatar bay ku jirtaa arrintaasu horta haddii uu diido shaki kuma jiro inuu gaaloobayo maaragtay ilahi wuxu yuri waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin marka waxa qofka ka tegey waxaa lagu magacaabay kafir waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin marka haddii uu diido oo juxuud iyo maratay wujuubkiisa uu diidayo shaki kuma jiro kaas oo muran kama taagna waxa weeyaan qofka muxuu ahaa yani ku waajibay inuu u degdego wey inuu u degdego ayaa laga rabaa inuu u degdego ayaa laga rabaa oo wujuubkiis waxaa layihi cala alfawr in loo degdego fuqahada qaar baa qaba cala tarakhi yani tarakhi inuu qofku yani degdeg inuu maratay u guto yani sida shaaficiyada oo kale ma ahee yani mar baad yani waktigu raba uu ka guto waajibnimadii baa weli saaran laakiin yani laakiin sida aad moodo inay xoog badan tahay waxa weeyaan inuu cala alfawr yahay maxaa qofkanu wax qabsan doono ma oga shaygaasi waajibka lagu leeyahay waxaa laga yaaba isagoon gudanin inuu maaragtay adduunkan ka tago oo u dhinto waajibkiisa waa ka aayaddas qur-aanka ayaa maaragtay yani daliil aan u daliishanaynaa axaadiistana fa fi saxiixayn an ibn cumar radia allahu canhuma nabiga caleyhi isalaatu wassalaam wuxuu yihi islaamku waxaa lagu dul dhisay calaa khamsin bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah waiqaami asalaa wa iitaa'i zaka wa soomi ramadaan waxaji beyt illahi alxaram islaamka shantaa tiir ayaa lagu dul dhisay tawxiidka kelimat tawxiid ilaahay midnimadiisa in la qiro oo yani inuu ilaah yahay xaqa oo cibaadadu keligii mutay in salaada la toosiyo in zakada la bixiyo in la soomo in la xajiyo sidaasaa marka la rabaa qofka inuu ilaaliyo tiirarka iyaga ah ee islaamka uu leeyahay sidaas ayaa qofka walbo muslima laga rabaa dad fara badanna runtii arrinkan inay ogaadaan weeye waa uu ku waajibay waa ku waajibay dad fara badan xajka waa ku waajibay waxaa laga yaabaa inay awood iyo dhaqaale ay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay caafimaad qabaan laakiin inay dib dhigayaan inay dib dhigayaan oo ma aragtay ayagoo awooda ma aragtay taasna looma baahno qofka waxaa laga rabaa marba haddii uu awoodo ilaah duu ku ron yahay inuu ku dadaalo inuu u degdego xajki inuu u degdego ayaa laga rabaa wey marka walaalayaal qofka xajka uu ku waajibay ee doonaya inuu xajiyo waxaan maratay halkan ka yani tilmaami doonaa aadaab muhima oo maratay aada muhiim u ah oo qofka xaajiga ah ee doonaya inuu soo xajiyo ay lagama maarmaan ay tahay maxaa yeelay xajku walaalayaal waa shaciira ama yani cibaado aada u fadli badan wey cibaado aad u fadli badan wey oo runtii siduu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay fadliga xajka markii uu ka sheekeynayey uu yidhi alxaju almabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka lagu baarinimo falo oo ilahay aduu ku ron yahay si yani saxa loo guto abaal kale ma laha ilaa janno mooyaane ayuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam culimmadu waxay yidhahdeen xajka mabruurka marka macnihiis waxaa loola jeedaa an yakuna min maalin xalaal way yidhaahdeen qofka xoolo xalaala inuu ku xajiyo oo xoolo xaraam uusan ku xajinin waxay yidhahdeen an yabtacida can alfisqi walismi waljidaali fiihi inuu ka fogaado fisiq iyo dembi iyo muran waktigaasi inuu wakti muran iyo dagaal iyo fusuq iyo xumaan iyo macaasi maaha wakti cibaado wey wakti qof dalkiisi uga soo tegey ehelkiisi ka soo tegey muxuu ahaa wixii xoolihiisi kasoo dhex baxay yacni dhul uusan aqoonin oo gariib uu ku yahay uu tegey liajli illahi subxaanahu watacaala ilaahay dartii uu tegey marka qofkaasi inuu marka macaasi iyo xumaan iyo dagaal iyo jidal iyo muran iyo dhibaatooyin uu geystaay waa nasiib daro wey marka inuu fisqi iyo dembi iyo xumaan uu ka fogaado uusan dadka dhibaataynin dadna waxusan u dhimin tan saddexaad inuu maaragtay manaasigta ama cibaadadaasi xajka uu sidii waafaqsaneed sunnada nebiga ula yimaado yacni dawaafkii qaabkiisa waa inuu bartaa sacyigii safi marwa intii udhexaysay sida sacyiga loo sameeyo meesha laga bilaabo meesha uu ku dhamaado inuu bartaa waktiyada masalan waktiga xajka la xiranayo muxuu aha anwaacda xajka marat hadii uu rabo inuu maaragtay mutamatic noqo waan tilmaami taas insha allah darsiga dambe ee fiqiga ayaan u dibdhigi doonaaye calaa kulli xaal inuu maaragtay u guto xajkiisa sida waafaqsan sunada nabiga caleyhi salaatu wasalaam in uu ma aragtay uusan xaj mabruura waxaa weeyaan ba layidhi xaj ilaahay dartii loo yani loo sameeyey oo stuts usan ku jirin iyo maaragtay ha lagaa sheego iyo xaj badana iyo maaragtay waa qofkii hebel ahay oo xajka badnaa waxa lamida inaadan maaragtay dan aadan ka lahayn in haddana markuu xajiyo dabadeed uu qofkii uusan dib iyo xumaan iyo macaasi uusan ugu noqonin maaragtay ayaa ka mid ah yani xajka mabruurka ah ee qofka marka calaamadaha oo maaragtay waxay kamid tahay baa la yidhahda qofkaasi xajkiisa in maaragtay xag alleh yani maqbuul uu yahay inuu qofkaasi markii uu xajiyo kadib xaaladiisa ay ka fiicnaato xaaladii markii hore uu ku sugnaa xajkiisa ka hor nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiis kaleo imaam muslim iyo bukhaari ay soo saareen abi hureyra radi allahu canhu wuxuu leeyahay yani abi hureyra wuxuu yihi samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul man xaja falam yarfuf walam yafsuq rajaca ka yawmi waladathu umuh qofkii xajiya oo falam yarfuf rafas aan samaynin rafaska waxaa la yidhahda walaalayaal waxyaabaha xajka buriya sida jimaaca oo kale waktiga qofku ixraamka xaaladda xajka uu ku jiro oo uu muxrimka yahay yacni haweentiisi xaaskiisi inuu u galmoodo uma banaano oo markaasi rafas ama hadal xumo na waa la yidhaahdaa hadal xun aan maaragtay iska ilaaliya oo fisuq iyo dunuub iyo macaasi aan la imaanin oo sidaasi xajkiisii qaabkii nebi maxamed uxajiy yani ku daydo u xajiye qofka noocaas oo kale rajaca ka yawmi waladathu ummuhu xajka markuu ka soo noqonayo dembi wuxuu kala mid yahay waagii ay hooyadii dhashay waagii ay hooyadii dhashay ilmaha markay dhashaan ma dembi bay leeyihiin dembi ma laha subxaana allah intaasaa fadli ugu filan yani dunuubtaadii lagu soo tira yani muxuaa lagaa soo tirtiray oo adigoo maaragtay sidii qof xalay dhashay oo kale ah aada soo noqotay wuxuu kaloo yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalam xadiisigan abi hureyra uu nabiga ka warinayo bukhaari muslim ay soo saareen alcumratu ila alcumra kafaarat lima baynahuma walxaju almabruur laysa lahu jazaun ila aljanna cumro ilaa cumro kale waxa weeyaan dembi dhaaf bay u tahay intii udhexaysa dembi ah waad cumraysatay haddana wakti kalead cumro ku noqotay cumrada intaa udhexaysa dembi dunuubtaasi lagu dhaafaa cumro ilaa cumro xajka lagu baarinimo falo oo intii hadda aan soo sheegaynay yacni xaj maal xalaala lagu xajiyey oo fisq iyo xumaan iyo bidca iyo yani laga fogaaday oo manaasigta calaa wifqa sunna iyo qaabkii nebiga uxajiye loo gutay oo stutus usan ku jirin ilaahay dartii loo xajiyey oo xumaan iyo macaasi laga ilaaliyey xajka noocaas oo kale wuxuu yihi nebiga abaal kale ma laha ilaa janno mooyaane subxaana allah alcadiim yani abaal kale male abaalkiisu qofkaasi waa un janno marka qofki ilaahay subxaana watacaala xajkiisa u aqbalo waxaa maratay naloo sheegaya oo ah yani nusuusta yani xadiista axaadiistaas oo kale ay noo tilmaamaysaa inuu abaalgudkiisa uu yahay janno hadday sidaa tahay waxaa laga laga rabaa qof walboo muslima ee halkaasi u xajinayo inuu xajkiisi xaj mabruura uu ka dhigo oo uu u fiirsado qaabka u xajinayo oo uu iska ilaaliyo xumida iyo xaaraanta iyo yani dunuubta oo iska ilaaliyo dadka dhibkooda oo iska ilaaliyo muxuu ahaa waxyaabaha xajkiisi yani xumayn karo ama baabi'in karo ama yani muxuu ahaa ajrigiisi nuqsaamin karo sidaa marka sidee saa lagu gaaraa waxaa lagu gaarayaa inaad akrisato qaabkii nabiga calayhi salatu salaam u xajiyey in dadka loo furo siminaaro lagu barayo yani qaabkii nabiga calayhi salatu salaam u xajiyey yani qaabka ay diintu yani rabto in loo xajiyo inayna noqonin waa un maaragtay meel ma aha meesha xajka waxa loo aadayay rixlo oo dalxiis ma aha safar dalxiis ma aha ha oo sida magaalooyinka dalxiiska loo aado kale meeshan cibaada loo aada oo waxaad arkaysa qofka yani waxaa laga yaabaa mashaqo badan iyo dhibaato badan inuu la kulmo waxyaabahaas oo dhan sabir bay ubaahan tahay wax ku dhibi inaad aragtaa laga yaabaa inaad u sabirta ayaad ubaahan tahay yacni si markaasi sabirkaagaas iyo adiqaabsamida aad xajkaaga u gudanayso ay maaragtay ay kugu caawiso ay kugu caawiso maxay in xajkaagi uu noqdo xaj ilaahay idankiisii maqbuula marka sidaasaa marka qofka muslimka laga rabaa inuu ma aragtay yani uga fekero muxuu ahaa xajkiisa marka intaa intaas haddaan kaga gaabsado yani muxuu ahaa fadliga waa fara badan yihiin axaadiista tilmaantay aad iyo aad ba ma aragtay yani muxuu ahaa haddaad akrisato axaadiistaas aad maaragtay yani qof walbaba uu u haminayaa inuu u degdego xajka maxaa yeelay fadligaasi faraha badan ee la sheegayo sidaas maaragtay ayaa muxuu ahaa qof walbaba laga raba inuu ogaado wey sidoo kale diinta waxay nagu boorisay in loo degdego yani xajka loo degdego marka hadda aayadda qur-aanka walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila riwaayad sheegana imaam axmed uu werinayo nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yihi tacajaluu ila alxaj faina axadakum laa yadri maa yacridu lah war xajka u degdega qofkiin garan maayo wax kusoo food leh yani isagoo xajka ku waajibay inuu iska fadhiyo oo maaragtay uu yidhaahdo guryaan ka dhisanaya africa oo muxuu ahaa mashruucya ii socdo oo xoolihii meelo kalaan geshay oo bal horta intay kala hagaagto oo muxuu ahaa yani arrimahaasi ay kala xoolahaasi faa'iide kasoo baxdaan sugayaa oo xajkii waajibka uu dib dhigo laga yaabo markaas inuu mawdka kusoo kediyo marka sidaa darteed ayaa qofka la rabaa inuu u degdego wey inuu u degdego ayaa la rabaa yani marka oo sidaas maaragtay uu qofkii muslimka ahaa yani inuu ogaado marka walaalayaal waxaan marka halkaas aan ugu uga gudbayaa aadaabta qofka muslimka ee xajinaya laga rabo yani cibaadaadka mid walba aadaab bay leedahay aadaabta qofka muslimkaa ee beytka ilaahay u socda ee safarkaasi cibaadada ku socda laga rabo waxaa kamida mathalan qofkii go-aansada inuu xajka aado ama cumro aado waxaa yani wanaagsan inuu ehelkiisa u dardaarmo iyo xaas xaaskiisi iyo awlaadiisi iyo daacada ilahay subxana watacala inuu dardaarmo taqwada ilahay inuu u dardaarmo yacni inay amarkii ilaahay fuliyaan waxyaabaha ilaahay ka reebeen ay iska ilaaliyaan inuu maaragtay iska ila yani uu dardaarmo ayaa laga rabaa maxaa yeelay safarka uu aadayo allah u qofki inuu kasoo noqon doono marka inuu dardaaran fiican inuu reerkiisa uga tago oo uu khayr u dardaarmo ayaa ma aragtay qofkii muslimka ahaa laga rabaa wey weliba uu ka dardaarmo waxyaabaha muxuu ahaa yani deynta oo lagu leeyahay waxyaabaha masala xuquuqda oo lagu leeyahay hadday jiraan saas oo kale yani lagu leeyahay xuquuq hadday jiraan hadday tahay xaqullahi subxaanahu watacaala xaq ilaahay subxaana watacaala tacaala uu ku leeyahay sida matalan soon lagu leeyahay iyo ama waxya saas oo kale ay yani ay jiraan inuu dadkii ehelkiisa u dardaarmo lacalla haddii tii ilaahay u timaado in markaasi yani laga soomo ama yani wixii lamid ah xuquuq bani aadam uu kuleeyahay hadday jiraanna uu qoro saas oo kale oo weliba qofkii wasiye qoro wasiya dardaaran qoraalah inuu wasiye qoro iyadoo wasiyada dadka muslimiinta guud ahaanba mar walbaba in la qoro oo qofka uu yani diyaar diyaar yahay oo xoolaha dadka ay kuleeyihiin iyo waxyaabaha masalan yani isaga ku maqanaya dad kale ogeyn inuu qoro maxaa yeelay waxaa laga yaabaa qofki inuu wadnaha ay istaagaan ama mawd uu kusoo kediyo marka isagoo dad aan la ogeyn ay maaragtay xoolo kuleeyihiin ama xuquuqi ay ka dhexayso taasuna yani qof walba muslima wakti walba uu joogo waxaa laga rabaa arrimahaas oo kale in laiska ilaaliyo oo maaragtay yani aad iyo aad looga warhayo laakiin marka haddana uu xajka aadayo waxaa maaragtay lagama maarmaana inuu maaragtay yani uu sidaas yeelo oo uu dardaarmo ehelkiisana u dardaarmo yani khayrna maaragtay uga tago oo maaragtay wanaag iyo alla ka cabsina u amro wey tan labaad aadaabtu waxaa weeyaan walaalayaal ikhlaasu niyati lilahi tacaala xajka aada aadayso inay niyadaadu tahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala yani uu maratay cibaadadan weyninka badan cibaadadan yani qeymaha badan uu maratay aad ilaahay ugu dhowaato oo waajibkii uu ku saaray aad ku gudato oo amarkiisi aad yani u hoggaansanto oo ilaahay subxaanahu watacaala marka uu kaa aqbalo uu kuugu dembi dhaafo inaad niyoto oo qasadkaaga uusan ahayn adduunyo iyo maaragtay aan lagaa sheego iyo ninkii xajka badnaa ayaan ha lagu yidhaahdo maxaa yeeley walaalayaal ikhlaa niyadu iyo ikhlaasku waa asaaska camalka lagu aqbalo wey wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafa lama amrin yani yahuud iyo nasaare ilaa yani liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ilahay inay caabudaan ayagoo diintii u khaalis yeelay annagana sidoo kale ummad walba yani cibaadadu waxaan ilaahay dartii loo loo samaynin aan ilaahay dartii loo falin wax macno ay ku fadhiyaan ma jiro haddii qasadkuu yahay adduunye hadday tahay adduunyadii unbay noqonaysaa inama alacmaalu binniyaat buyuri nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markii hadee ha lagaa sheega iyo xoolo badana iyo xaj xaj badana halagu yidhi hadday ahayd marka qiyaamo la gaaro wax abaaraad ku leedahay ma jirto man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladina laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxabida ma sanacuu fiiha wabatilu ma kanuu yacmaluun yacni qofkaasi adduunye iyo ziinadeedii raba waa loo oosinayaa adduunyadii iyo magacii iyo wixii uu dadka ka rabay buu helayaa laakiin ilaahay agtiisa wax kale kuma laha ila annaar mooyaane marka walaalayaal arrinkaas in la ogaado xajka keliya ma ahe cibaadooyinka oo dhan wey salaadaa ka mid a dalabulcilmiga ka mid a diinta oo dhan maaragtay soonka xajka addacwatu ila allah yani in yani nafta iyo shaydaanka lala dagaalamo oo waxyaabaha masalan mararka qaarkood shayaadiinka talbiiskiisii cujbiga iyo waxyaabaha masalan qofka ikhlaaskiisi dhaawacaya in laiska ilaaliyo oo maaragtay qofku uu hadiyo jeeraale uu ku dadaalo camalkaasi inuu ilaahay subxaana watacaala u khaalis yeelo oo maaragtay ilaahayna subxaana watacaala ugu dhowaado ayaa kamid ah aadaabta maaragtay waaweyn ee qofka laga rabo maxaa yeele asaaskii oo lagu aqbali lahaa camalka haddii la waayo hade waxa ka dambeeya waa un isdaalis isdaalis bay noqonaysaa marka in niyada la wanaajiyo oo oo qalbiga qofku maratay nadiif ka dhigo oo ilaahay subxaana watacaala inuu ugu dhowaado oo ka abaalmariyo oo marata u niyeysto tan saddexaad waxa weyan aadaabta walaalayaal masalan almubaadaratu ila tawbati nasuux qofkanu inuu tawba nasuuxa u degdego tawba saxa inuu tawbad keeno ilaahay subxaana watacaala inuu tawbad keeno xumidii uu ku jiray dunuubtii uu ku yani u maratay caadaystay in uu ka dhex baxo oo uu niyeysto inuu khalaas markii ugu dambaysa ay tahay ilaah idinkiisana haddii uu yani maratay uu ka yani mart uu isku dayo inuu safxad cusub uu yani u furto kadib tawbadaasi nasuuxadaa ee shuruudeedii ay lahayd inuu ka dhex baxo dembigii inuu maratay ka qoomameeyo inuu muxuu ahaa ilaahay dartii ula jeeda yani muxuaha shaygaa isagaa ka toobad keenayo aysan ahayn sumcadaadi iyo wixii lamid ah waxyaabaha marka shuruuda tawba ay culamada u sheegeen ee aad taqaanaan inuu tawba nasuuxa uu la yimaado ilahay wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa yani ilahay u tawbad keena tawbad yani nasuux aho oo maaragtay wanaagsan u tawbad keena marka inuu dunuubtaasi uu ka tawbad keeno oo qofkaasi isu diyaariyo ruux yani ruuxiis ruuxdiisa iyo jirkiisa isagoo dhanba naft naftiisa isu diyaariyo yani inuu maaragtay meeshaas sharafta badan iyo safarkaasi qiimaha badan ee uu gelayo ee ilaahay dartiisa ah inuu maratay u diyaar garoobo ayaa laga rabaa wey marka haddana maarata sidaas uu maratay tawb tawbadiisu ay ahaato waxaa kamid ah walaalayaal aadaabta altafaquhu fi axkaami alxaj maadaama uu u socdo xajkii inuu waxyaabaha uu maratay yani xajka iyo cibaadadiisii inuu barto ayaa laga rabaa xajka iyoiyo muxua cibaad fiqigiisa inuu fahmaa laga rabaa si markaas si saxa uu guto si saxa in uu ugu guto xajkii yaa laga rabaa maxay lood ogtihiin yani maanta adduunka kan aanu ku noolnahay haddii masalan qolooyin la rabo inay meel ka shaqeeyaan ama ay hawl qabtaan si midnaha raa loo furaa wixii ay qaban lahaayeen iyo hawshii ay maratay ay fulin lahaayeen ayaa la baraa oo looga sheekeeyaa ama sawiro laga yani lagu tusaa yani waxyaaba noocaas oo kalea ilaa ay fahmaan markaasi ay u caddaato waxa ay qaban lahaayeen iyo qaabkii ay u qaban lahaayeen cibaadada ilaahay baa ka qiimo badan shay aad yani aad fadligii hadda xajka loo sheegayay jannadii aad ku tegaysay ilaahay aad ugu dhowaanaysay inaad barato qaabka ugu saxsan oo ilahay aad ugu raaligeliso yani waxa weeyaan waxay ka mid tahay shay aad iyo aad muhiim ah ayaa maaragtay yani uu yahay wey tan lixaad waxa weeyan walaalayaal alxirsu cala istixaabi arifqati atayiba in lagu dadaalo dad wanaagsan inuu qofka raaco dad wanaagsan inuu raaco waxaa loola jeedaa taas walaalayaal dad ahlulcilmi ah ama dalabatulcilmi ah oo ama dad xajka yaqaana in uu raaco taas waxay u sahlaysaa waxyaabo badan awalan ayagiibuu la socdaa miiqaadkii iyo meeshii xaj ka xiran lahaa bay u sheegayaan su-aasha w wuxuu garan waayo weydiinayaa had iyo jeer ayagiiba xajkii la gudanaya oo waa haakada ayagiiba yani tawjiihinayo oo maarata u sheegaya qaabka yani loo xajiyo oo oo tusaaleynayo wey oyayna noqonin yani qofkii inuu maaragtay mid isagoon cilmi lahayn aqoon ulahayn xajkii uusan iska bixin keligii iska tegin keligii iska tegin oo markaasi uusan ku cayaarin acmaasha xajka usankuusan ku cayaarin runtiina waa arrin dhacdo wey oo khatara oo maaragtay runtii aan aragnay ilahay subxana watala uli wa atimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaahay subxana watacala u taam yeela qof waxaad arkaysaa acmaashii xajka intuu dhex galay oo maaragtay ama bilaabay kadibna isagoo yani iska daayey isagoo masalan dawaafki intuu bilaabay dhexda oga tegey ama muxuu ahaa haddaad weydiisan uu leeyahay waan daalay ama wahaakada marka yani acmaashan yani inayn ahayn acmaal oo ikhtiyaariya mar haddaad dhex gasho oo shay waajib kugu ahaa sida haddaad salaadii aad gasho waajibka ahayd aadan dhihi karin yani ragcad markaan tukaday waan daalay waan iska daayey aadan dhihi karin acmaasha waxaa la rabaa inaad aad taam yeesho wayna dhacdaan runtii waan aragnay arrimaha noocaas oo kalea waxaan arkay dad aan wada yani cumraysanayni oo oo yani ayagoo cumradii ku jira oo saddex shawd ama saddex dawaaf markay uu sameeyey iska iskaga tegay markaan weydiiyo xaggeed u socotaa yiri waan daalay oo muxuu ahaa waxaan isaga laabanaya jiddan aadaya jidda qofkaasi hadda wuxuu ka yimid yani wadamadan fog fog oo maaragtay weliba yani dadku ay ka tagaan buu ka yimid marka waan la hadlay hayeeshee qofkii dhegeysan waa marka runtii madax adeegaas oo kale iyo looma baahna oo qofka yani uma tegin halkaas inuu maaragtay jiddo iyo shopping kasoo samaysto ama muxuu ahaa waxaan ay yidhaahdaan socialize iyo muxuu ahaa dadka inuu maratay lasoo sheekaysto oo soo qosqoslo oo muxuu aha dad saaxiibadiisa haddii qasadka uu sidaa yahay way ka duwan tahay marka horeba qasadki ujeedada aad u baxday way ka duwan tahay ama haddii qasadku yahay inaad yani xaj aad aaday oo xajkiina maratay inaad usoo gudato si saxad ay tahay waa inaad markaas yani aad maaragtay aad fahamtaa yani muxuu ahaa waxyaabihii lagaa rabay iyo inaad maaragtay inaad gudato xajkana sidii lagaa rabay waxaa aadaabta ka mid ah dadka walaalaha ee wada socda kooxda ah inay masalan amiir ay samaystaan qof hogaamiye u ah haddii laisqabto ama talada maaragtay sidaas oo sida yani ay diinteenuna amrayso in markaa qof markaas hogaamiye aho oo markaasi kala saaro oo muxuu aha yani wahaakada yani si marka arrintiina unoqonin taladii talo maaragtay lakala jiijiito oo qof walbaba muran iyo yani ayna u dhicin oo las ixtiraamo dadkana ay dhegeystaan amiirkooda ay dhegeystaan oo ay maaragtay ay ku raacaan waxyaabaha yani macruufka uu sheegayo ay ku raacaan oo in maaragtay yani ay maa waxyaabahaas o dhan waxay sahlaysaa in acmaashii iyo qaabkii loo xajin lahaa ay sahlanaato ayay u sahlaysaa dadkii oo markaasi si raaxale ay u xajiyaan waxaa ka mid a masalan dhaqan wanaagga qofka xaajiga laga rabo inuu ka fogaado yani muranka iyo dooda iyo waxyaabaha aan macnaha lahayn iyo macnaa xanaaqa badan iyo wixii lamid ah waxaa ka mid a masalan inuu ka fogaado qofka xaajiga waxyaabaha macaasida oo ma aragtay sida masalan warka badan oo xanta iyo qof wax laga sheego iyo sigaarka iyo dad fara badan waxaad arkaysaa xujaajkii ku wareeriyey sigaar muxuu aha xaramkii hortiisa ama banaankiisa ama meeshay dadku joogeen yani qiiqii sigaarka sidaas ugu buufinaya ummadii dhibaya dadkii muslimiinta cibaadaysanaya oo saas oo kale marka in maaragtay waxyaabaha noocaas oo kale ah yani waxyaabaha la raba in laga toobad keeno wey qofkii yani lagu ibtileeyey sigaarka iyo waxyaabaha noocaas oo kale inuu ka toobad keeno oo inuu ka go-o yani muslimiintana usan ku dhigin isagoo xajinaya inuu dembi kasbado a meeshaad yani ilahay inaad u dhawaato oo khayr hesho oo xaj mabruura lasoo noqoto haddaad la soo noqoto yani habaar ummadii ducaa xujaajta ku habaartay ku dhibsatay oo maaragtay yani aada la soo noqoto waa lugooye wey marka inaadan maaragtay aadan aad muxuu ahaa aada iska ilaaliso macaasida noocaas oo kale inuu qofka xaajigaa uu sabir yeesho qof sabir badan uu noqdo meesha dad fara badan baa isugu imaan yacni dad aad u fara badan oo noocyo kala duwan leh oo dabaa'ic kala duwan leh ayaa isugu imaan waxyaabo badan oo aad qariibsato la yaabtad arki waa lagu riixi iyagoo ama haloo loo yani ulakac lagu riixi ama ama yani aan ulakac aynan ahayn qasad ahaan ama qasad la-aan lagu yaa dhici karta in lagu riixo ama wahaakada marka dhiba yani waxaa laga yaabaa marka inaad maaragtay yani qofku dulqaad yeesho oo uu is-ilaaliyo markaas waxaa laga yaaba qofkii intuu caroodo inuu hadal xun uu kasoo baxo ama uu caaytamo isagoo markaa iloobayo xaaladda uu ku jiro ama muxuu ahaa meeshii uu taagnaa marka waxaan sheegnay in laiska ilaaliyo muxuu ahaa xujaajta dhibkeedii iyo dadkaasi maaragtay weliba dadka isku mid maha dad tabar yar ayaa ku jira mararka dadka qaarkood waxay waxay iloobayaan hawsha dhamayn dhaqsi hada muxuu ahaa dawaafka dhaqsi uga bax iyo wixii lamida intay ku mashquulsan yihiin dad waxaa laga yaaba inay dardaraan oo maaragtay yani aada u tabar yar oo laga yaabo inay dhibaato u geystaan marka inaad yani aad aad iska fiiriso oo aad iska ilaaliso dadkana aada xujaysta aadan dhibin oo aadan yani zaaxameynin iyo wixii lamid ah waxaa kamid a masalan xifdu lisaan waan tilmaanay taas oo maaragtay kiibada iyo namiimada iyo jeesjeeska iyo cayda iyo wixii lamida iyo maaragtay waxaa kamid ah qabdu lbasar qofka xaajiga inuu yani aragiisa uu laabo oo yani uusan isagoo cibaadadii ku jira uusan shahwo haweenkii uusan eegidoodi iyo saas oo kale qofkii markaas uu iska ilaaliyo aragiisa uu laabo oo maxaa yeelay waktigaasu waxaa meesha waxaad arkaysaa dawaafkii iyo meelaha oo dadku isku dhex jiraan dadka qaarkood waxaad arkaysaa aad iyo aad runtii axwaal aad aad ula yaabto marka inuu qofka uusan cibaadadiisa iska fasahaadinin oo maaragtay uu aad iyo aad uga dadaalo oo ilahay idinkiisa maratay waxyaabahaas oo kale yani uu ku dadaalo waxaa kamid a masalan walaalayaal almru bilmacruufi wannahyi can lmunkar wadacwatu ila allah qofki intii awoodiisi ah iyo intii aqoontiisi ah inuu dadka wanaagana amro xumidana uu ka reebo ilahay diintiisana dadka ugu yeero ha maxaa yeele dadku dad fara badan oo juhaala ayay u badan yihiin wax fara badanna kama yaqaanaan marka aad aragto marka shay munkara inaad u sheegtid oo aad maaragtay tirahdo waxaanu sax ma ah oo marat sida saxa aad u sheegtid wixii ka khaldan aad si dhimrin leh aad adigoo u dhimrinayo aad u saxdid oo aadan maratay tacniif iyo adeeg iyo aadan maratay aad ku adadkaanin risqi iyo liin iyo xikmad iyo mawcida xasana aad maratay dadka wax ugu sheegto maxaa yeelay dadku nooc walba ayagoo ah ama yani ayay imaanayaan balse luqado kala duwan waxaaba laga yaabaa inay ku afgaran waayaan laakiin hadday ku afgartaan oo aad ma aragtay aad yani aad yani ay ku fahmi karaan inaad maaragtay ama dadka adiga kugula luqada ah inaad u faa'iideyso oo aad xajkii iyo fiqigiisi iyo waxyaabahay u baahnaayeen aad u sheegto wey waxaa kamid a masalan alistiktaaru min annafaqa yani nafaqada in lab la badsado si markaasi waxyaaba aad sadaqaysato aad maaragtay aad ugu ku talagasho waxay kamid tahay aadaabta xaj masalan dad baahan baad arki qof dhibaataysan baad arki waxaa laga yaabaa qof yani xoolihii laga dhacay inaad aragto marka inaad wax ka caawiso sadaqadana amaakintaasu way ka fadli badan tahay weliba maalmahaasi waad ogtihiin tobanka dilxij xadiiskii nabiga caleyh isalaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu asaalixi axabu ila allahi min hadihi alayaam tobankaas iyaga ah oo dulxija meel walba adduun ka joogto camalkii saalix oo la sameeyo way ka fadli badan yihiin waqtiyada kale oo dhan qofkii haddana markaasi maka iyo jogaara meelahaasi yani fadliga badan acmaasha uu la yimaado meeshiiyo fadli badan iyo waktigiiyo fadli badan yani waxaad arkaysaa marka in aad iyo aad sadaqa hadday tahay soon hadday tahay qira'atu qur'aan hadday tahay alamru bilmacruuf addacwa ila allah acmaasha saalixada oo meeshaasi intaad joogto aada la timaado aad iyo aad bay u fadli badan tahay waxaa kamid ah masalan dikriga ilahay in la badiyo iyo qur'aanka akriskiisa yani intaas maaragtay intay dadku ay sheekaysan lahaayeen waxaa nasiib daro ah waana aragnay dadkii waxaa i waxaad arkaysaa inay guryahay deganaayeen banaanadooda ay dhowdan yihiin halkaas ay ku sheekaysanayaan ama maaragtay markaa ayagoo halkaa ku shaha cabayaan saacaad wa saacaad wa saacaad kuwa ugu rarran waxaad arkaysaa markii salaada la gaara laga yaby inay masaajidka u dhow ku tukadaan waktiga lagu jiro waa wakti qaali ah meesha la joogona waa meel aad aad ugu qiimo badan marka in wakti waktiyadaas oo kale lagu dayaco in waxyaaba aan macno lahayn laga sheekeeyo siyaasad laga munaaqashoodo waxyaabaha qofka muslimka ah yani maratay yani uu waktigiisa ku dayacmo ah halkaasaa laga yaaba inay maratay siyaasad ay kaga munaaqashoonayaan iyo b b c maxay sheegtay iyo maxaa laga sheegay kada iyo wax noocaas oo kalea iyadoo waktigu uu yar yahay oo laga yaabo yani waktigaasi inuu maratay uu akrin lahaa saacadaha meesha uu joogo dhowr juz oo qur'aanka ah uu akrin lahaa wahaakada ama uu dawaafi lahaa ama intaas oo acmaal oo khayra ula imaan lahaa wahaakada marka in maaragtay acmaashaasi la badiyo waxaa ka mid ah aadaabta almuxaafadatu cala adaa'i alfaraa'id yacni in lagu dadaalo faradka in la guto faradka salaadaha faradkaa waktigooda in lagu guto jamaacada in lagu guto saasoo kale in laiska ilaaliyo in la dibdhigo waktigeeda laga dibdhigo a in laga dibdhigo waktigeeda adigoo halkaa jooga inaad ka dibdhigto waktigeedii ama aad ka huruddo waxaa nasiib daraa in marka ay dhici karto dadka qaarkood inay ka hurdaan salaatu alfajr ayagoo halkaas jooga saasoo kale marka in laga yani salaadaha awqaadooda lagu ilaaliyo yani xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta wakti walba waa waa waajib haddana waktigaas isagu ah yani in aad iyo aad qofku yani ugu dadaalo waxaa maaragtay iyadan ka mid a aadaabta inuusan qofku isku daalinin waxaan macno lahayn oo markaasi nashaadkiisi iyo awooddiisina yarayn kara oo ha dhowdii yani cibaadadkii kaleoo fiicnaa oo ama ajarkii badnaa ka mashquulin karo saas oo kale marka in waxyaabahaasi aadaabtaasi la ilaaliyo waxay sahlaysaa in marka xajkii uu noqdo xaj mabruura inuu noqdo ayay sahlaysaa wey marka walaalayaal yani fiqiga xajka iyo axkaamtiisa u geli maayo hadda laakiin waxyaabahaasi haddii aan fahamno oo aan sidaan u ilaalino runtii waxay noqonaysaa yani maksab weyn bay noqonaysaa inaan maaragtay aad iyo aad ufaa'iidno inaan maaragtay muxuu ahaa aan liibaano ayay noqonaysaa marka waxaa laga yaabaa inay idinku jiraan dadkiina hadda dhegeysanaya dad fara badan oo niyeysan sanadkan inay xajka aadaan ayaa ayaa idinka mid ah baa laga yaaba qaar soo xajiyey baa idinka mid ah baa laga yaaba qaar sanadka dambe haddii ilah yihahdo xajin doonaa laga yaaba inay idinka mid yihiin marka in aad iyo aad loo dhegeysto oo la barto oo maaragtay fiqiga xajka la barto waxaa maaragtay iyadana sida dadka walaalaha culimada ah iyo dalabatulcilmiga inay waktigan oo kale ay xooga saaraan inay dadka ay u faa'iideeyaan arrimahaas oo kale oo masalan duruusyaha khaaska ah ee lagu daro duruusta duruustii bixi jirtay oo xalqadaha lagu yani lagu daro yani muxuu aha arrimahan lagu daro si markaas dadki ay ay u bartaan dadkii aadi lahaa iyo kuwii aan aadayna xataa iyaga laftooda ay usii ogaadaan oo markii ay aadayaan insha allahu ay ay maratay usii usii fahmaan maxaa yeelay khaasatan dadka hadda aadaya markii mawduucan laga hadlayo aad iyo aad bay u danaynayaan aad bay u danaynayaan aad bayna maratay dhegta ugu dhigayaan aad bayna u jecel yihiin inay u fahmaan ha maxaa yeelay intaasoo fadli la sheegay iyo inta qofka waad ujeedo dhib iyo u marayo waana cibaado aad u weyno oo badani iyo maaliba ah cibaadada xagga jirkaagana waad ka cibaadaysan xagga maalkaagina waad ka cibaadaysan intaasoo kuna yaa laga yaabaa inaad bixiso oo doolar diyaaradaadii hotelkaagii muxuu ahaa wix alla wixii loo baahnaa waxaad sadaqaysan lahayd jirkaagina sidoo kale intaasoo maaragtay yani meelood bad mari tawaaf iyo sacyi iyo wuquuf bicarafa iyo muxuu aha ramy ljamaraat almabiit biminam almabiit musdalifa intaasoo xaaladood baad mari inaad maaragtay waajibkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku saaray iyo amarkii ilaahay subxaana watacaala uu ku amray inaad gudato aad ad u yeelayso wey runtiina qof ilaahay uu jecel yahay ayuu waafajiyaa cibaadada noocan oo kale iyo cibaadaadka guud ahaanba qof ilahi subxana watacala khayr uu la doonay ayuu waafajiyaa marka sidaa daraaddeed waxaan u dardaarmayaa walaalaha muslimiinta oo dhan inay maaragtay u degdegaan waxyaabahaasi waajibaadka iyo maaragtay yani arkaanta diinta islaamka ay ku dul dhisan tahay iyo maaragtay waajibka ku ah inay u degdegaan fulinteeda waxaa laga yaabaa saan sheegay dad fara badan inay awoodi karaan ha yeeshee ay dib dhigayaan oy dib dhigayaan oy dib dhigayaan waxaan leeyahay ha dib dhigina waxa idinku soo foodle ma ogidin ha dib dhigina haddaad awoodaan oo aad maaragtay yani awooddii aad maaragtay aad xajka ku aadi lahaydeen yani azaad waraaxila zaadkii sahaydii iyo yani safarkii waxaad ku aadi lahaydeen aad haysataan caafimaadna aad qabtaan u degdega oo ha dib dhigina oo ha dhihina iyo waan xajin doonaa ama sanadka dambaan u dib dhiganayaa ha dhihina maxaa yeelay sanadka dambe inaadan gaarin baba suuragala imisa dad ahoo yacni sanadkii hore nala dhegaysanayo duruus ama halkan aan ka akrinay ama meelo kale aan ka akrinay oo hadda aan maaragtay noolayn saas oo kale qof walba naga naga mid a yani waa uu jecel yahay cumri dheer iyo caafimaad in inuu maaragtay yani wahaakada laakiin taladu inaga nooma taalo yani waxa weeyaan taladu annaga yani maaha mid annaga goosanayno qof walbana waa mid dhinto wey kullu nafsin daa'iqat lmowt mowtka dabadiina waxa dadka anfaca waa cibaadadoodii iyo yani iimaankoodi iyo caqiidadoodii wey marka sidaa daraaddeed walaalayaal in loo sahay qaato watazawaduu faina khayra azaadi taqwa wattaquuni ya uli lalbaab ayuu yidhi ilahi subxana watacaala sahay qaata wax la sahay qaato waxa ugu fiican ugu wanaagsan alla ka cabsi yacni qofka musaafirkaa sahay buu qaataa wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo wuxuu u baahan yahay wax la sahay qaato safarka aakhiro loo sahay qaato waxa ugu fiican yani waxa ugu fiican maaragtay alla ka cabsi ilahay cabsidiisa iyo amarkiisa oo la fuliyo ayaa maaragtay ugu maaragtay ugu fiican wey xajka marka waxaan kusoo gabagabaynaya akhwaani manaaficdiisa manaafic fara badan buu leeyahy xajku ilahay waa ka yiri liyashhaduu manaafica lahum dadki inay arkaan manaafic ay maratay ayaga usugnaatay manaaficdiisa waxyaabaha nacsiga leh ee xajku waa kuwo ama adduunye ah ama kuwa diini ah labadaba waa leeyahay maratay ama diini yani xagga nacsiga diineed ee aan ka helayn waxaa kamid a in qofkii xajiye ilahay subaa o sidii hadda aan u sheegnay xajkiisa mabruur yahay ilahay uu ka raali noqdo inuu la soo noqdo dembi dhaaf dembigiisoo la tirtiray ajri aad u weyn inuu la soo noqdo saas oo kale in uu salaadaha uu ku tukanayo mako uu ka kasbado ajri aan la koobi karin hal salaadood oo masjidulxaraam aad ku tukatay masaajidka yani yani masjidulxaraam aad ku tukatay waxay u dhigantaa boqol kun oo salaadood oo masaajidka magaalada aad degan tahay aad ku tukatay subxaana allahi alcaliim hal salaadood hal salaadood oo duhur aad ku tukatay yani beytka ilahi ad ku tukatay oo yani maka ad ku tukatay waxay u dhigantaa boqol kun oo salaadood ood ku tukatay masjidka magaalada aad ku tukatay laba salaadood laba boqol oo kun oo salaadood saddex salaadood saddex boqol kun oo salaadood maalin walbaba shan salaadood baad tukanaysaa shantii markaad boqol ku dhufato maalin walbaba shan boqol oo kun oo salaadood qof tukaday ajrigiisa baad leedahay subxaana allahi alcaiim haddaad madiine tagtid oo masjid nabowi aad booqatid salaadii aad ku tukatid waxay u dhigantaa kun salaadood oad masaajidka magaaladaadi aad ku tukatay ayay u dhigantaa marka manaaficdaas waxaad arkaysaa yani manaaficdii diiniga ahayd inay tahay oo ma aragtay maratay waxaa kaloo kamid ah dadka muslimiinta oad la kulmayso culamo fara badan baad arkaysaa meelo duruus fara badan oo la akrinayaad dhegeysanaysaa dad maaragtay ehelo ahoo soo xajiyey baad is arkaysaan wahaakada yani nacfi badan oo maaragtay noocaas oo kalea manaaficda dunyawigana waxaa kamid ah tija dad baa tijaaraysto oo yacni wax ku iibsado oo lacag ka helo oo haakada maratay ilan tijaarada waktigaas way banaan tahay yani maratay ilahi subxana watacaala waatuu marata qur-aanku inoogu sheegay maratay inayna banaan tahay oo maratay yani dhibaato ayna lahayn marka liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi fi ayaamin macluumaat wa min almanaafic adunyawiya waxaa kamid ah tijaara iyo wasa'ir wujuhi lmakaasib oo markaas waxyaabaha duruqda kasabka ee maaragtay dadku ay wax ku kasbadaan ayaa kamid ah qofku waxaa laga yaabaa inuu soo xajiyo alaabana uu soo iibsado kadibna uu sii iibiyo oo wixii ku baxay iyo ka badanna uu ka helo subxaana allah marka bal inta faa'iidaha arag marka inta faa'iida ah oo maaragtay iyadoo qasadku uusan ahayn marka hore adduunye uusan ahayn qasadku yahay ayaa waajibka ilahi subxana watacala lasoo guto haddana manaaficda xajku aad iyo aad ayay ufara u fara badan tahay wey ayay u fara badan tahay insha allah marka darsigan maanta maratay aan aan uga hadalnay macnaha xajka iyo fadaaishiisa iyo aadaabtiisa iyo manaaficdiisa intaas ayaan masha allah kusoo koo koobaynaa darsigan xigana insha allah wuxuu noqon doonaa biidn illahi alkariim axkaamu alxaj ama fiqhu lxaj biidn illahi alkariim haddii marka wakti kale aan helnana dersi kale uu isagana sadexeeyey oo isagana masalan axwaashii nabiga caleyhi salaatu wasalaam fi lxaj ayaan ka dhigi doonaa insha allah intaan dib u kulmayno intaa haynoo joogo billahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakatu